weli halkaad nagala socotaana waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidla nuur adiguna habnaa maanta waad horeysay halbowlaha wadnaha iyo gogaabee qawrday
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtii labaad ee qisadii jacaylkii cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri uu u qaaday hodan cabdilo walanwal sidoo kalena waxaan barnaamijka caweyska idiinku hayaa maanse ka turjumaysa dooda dhex marta dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ah ee guursada lamaanayaasha aadka uga da'weyn oo midba midka kale uu macaash ugu faanayo qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawo iyo caweyska kamaan isaysan ugu isku iili waayay ugu gulmahaybsadaay qaybta labaad ee sheekada jacaylkii caan baxay ee cilmi boodheri waxaynu si gaara toddobaadkan ugu eegaynaa gabayadii xadantada badnaa ee uu cilmi ku cabbiray jacaylkiisa iyo weliba sidii uu uga falceliyey markii uu maqlay in hodan la guursaday xilli ku beegan dabayaaqada sannadkii kii xilligaasi oo uu maxamed shabeelle u soo geed fadhiistay hodan cabdulle oo dadka badankiisu ogaayeen inuu cilmi gabayo jacayla hawada u mariyo sidii uu rashiid maxamed shabeelle toddobaadkii hore inoo sheegay ma jirin wax sheeko ah amaba haasaawo ah oo dhex maray cilmi iyo hodan sidoo kalena umuu geed fadhiisan oo kama doonan qoyskeeda balse caashaqa cilmi ku habsaday wuxuu xilligaasi noqday mucjiso geyiga soomaalida oo dhan ku cusub dadka qaar qisadan aadka ugu dhuundaloolaa waxay ii sheegeen inay cilmi la noqotay in ilaa uu gabadha la hadlo oo uu sheegto jacaylkiisa islamarkaana ay oggolaato aanu guurkeeda qoyska u bandhigin si kasta oo xaalku ahaaba marnaba cilmi boodhari ma dayn gabayada uu u tirinayo hodan oo wuxuu suugaantiisa ku cabbirayey siduu caashaqu u biyodhigay kashiisa oo waa kii lahaa sidii geel horweyn oo wax badan hawdka miranayay oo haro la soo joojiyo kuraygu heegaayo oo hoobay loo qaaday iyo hadal walwaaleedka kolkaad hodan tidhaahdaanba waan soo hinqanayaaye hadday hawlyaraan idinla tahay aniga way hooge ayadoon xabaal lagu hamsiin waanan ka hadhayne hammadda beena mar baan is-idhaa waad la hurudaaye jin uunbay hadow dilay midday habar wadaageene hareertayda madhan baan is-idhi haadso gacanteeda kolkii aan hubsaday meel cidla ah in aan ku hawshooday ruqurqaansigaygii dambaan soo hambaabirayaaye u haylhaylay gogoshii sidii halablihii aare siday iiga hadleeyeen maryihii hiifay oo tumaye u hagoogtay sidii geesi ay niman ka hiisheene u hiloobay sidii wiil la dhacay kadin ay haysteene u hiqleeyey sidii naag la yidhi huray dalaaqdaaye wax aanad haynin oo haabsataa habartii weeyaane hohay iyo hohay maxaa hadimo lay geystay cilmi boodhari marar badan wuxuu qaar ka mida dadweynaha reer berbere kala kulmi jiray faduulin iyadoo ay dhallinyarada ficiisaahi ku odhan jireen maxay yihiin gabayadan aad wadda uun haddii aanad gabadhiiba gacanta ku hayn waa kan mar kale rashiid maxamed shabeelle qoraaga buugaagta qisada jacaylka cilmi boodhari oo barnaamijka caweyska uga warramay wixii uu cilmi kaga jawaabay hadalladii dhallinyaradu ku tuurayeen qaar baa daandaansan isagoo maqaayad fadhiya waa kusideen xalkaagu xaguu maraya basarkan waxaa waye basarkaada wadaa haye mooto intuu kusoo dhigday wuxuu tiri dambe wuxuu tiri murugo waayo niman yaho gabay waa murtiyo maare kala waaye raggun baa maroor wax u tusee kaygu waa malayba buu yidhi sida sheekh mufti oo cilmiga meel ku tirinaya waa u muhanaya maansadaa mari aad leedihiina buu waan garta anigaan maqaayada aan geyn iyo meel makdarada ahe maqaayadiyo unbaa laga gebita lagana he iyo makdaradaha iyo meelaha la iyo isugu makhaayada- yimaad ha anigaan ma- makhaayadaha aan geyn iyo meel makdarada ahe buu yidhi Mhm.
haddaan madar ka sheeg haddaan madar ka sheegaayo oon walo ku maansoodo martuba waa ka dhici lahayd hablaha muxuba a weere buu yidhi arag haddaanba halkaa bandhigu samayn lahaayoon meel fagaara ah kaga dhufan lahaa hablahaaba maryaa tuuri lahaa waaba u dhammaanayd hablaha waaba waaba dhulkay saldhici lahayeen buuri yaa salaam cilmi boodhari gabayada caashaqa ah ee uu hodan u tiriyey way tiro beeleen waxse alla ugama tarin waxase la yaab noqotay inaanu cilmi weli dayn gabayadii caashaqa ahaa oo marka lagu yidhaahdo gabadhii waa la guursaday ee ka hadh jacaylkeeda wuxuu ku tiraabayey gabayo uu ka mid yahay kan soo socda caashaqa haween waa horaa caadil soo rogaye sayidkii carshiga fuuliya caliba soo gaadhye carruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye cidla lagama beermeen dadkoocoodi waaxidahe waxa qaar bacayn looga dhiga hays cajabiyeene soomaalidaa caada xuna iguma caydeene oo ima canaanteen sidaan cuud ka iibsadaye kuwii ii calaacalay baan camal tusaalayne sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo bal aan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaaya curuqda maxaa kala dhex geli codaha hoostooda macidaamkanaan jebinayaa cunayaa dhuuxooda intaan sacadayda mooye maxaa calcasho la ii diiday caqligayaa ka bi intuu ilaah ku circadaadyeeyey cimrigayga oon jirin intii lagu cirroobaayey mugga inaan caddaadaan ka biqi canab daraaddeede cududuhuma naaxaan haddaan caafimaad jirine casharkay wadaadadu qoreen cudurkan goyn waaye cilmiyo daawoba doontay oo waaye cilinkiiye in aan ka calool go'o naftay caymiso ogiye jeeraan canabay ku helo caafimaad dhimaye inaan caad noqdaabaa ka roon caawa sidaan ahaye ileen caashaq lama maydhi karo kugu cirrooloobe cilmi boodhari jacaylkii wuu ku sii siyaaday gabayadiina muu dayn gabadhiina waa la gurigeeyey oo way ka galbatay bulshaduna guhaaddii kamay dayn wuxuu gebi dhacleeyaba wuxuu gabaygan ku sheegayaa cadhada uu u qabo ninkaa guursaday gabadha iyo sida uu u arko arooska hodan waa kan mar kale rashiid maxamed shabeelle oo inoo haya gabaygaasi wuxuu yidhi mulugada calooshayda iyo muhanka laabtayda buuri miyii waxaan la tegi waayey iyo madaxdii daa'uudka waa dee daa'uudkii de ka hadlaya Hidde-qalihii.
tolkii mhm.
haafurkiibu ka hadlaya madaxdii daa'uudka dareysigeedii waxaan ula madoobaaday nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaya waa nin dhimanaya baan ahay buu ku leeyahay waan garta mataanihiisii nin meel dhigtaan ahay yacni socod iguma jiro dee waan kala dhantaalana nin nin mataanihiisii gacmaha meel dhigtaan ahaye mid kalaa loo meheriyey buu mid kalaaba mid kalaa la tegay genyadii maanku ku- ku xidhnayd waa abahay buu sheegaya haye mid kalaa la tegay genyadii maanku ku xidhnaayo waan garta dadkii baa masoobo dadkii baa masoobo ninkii magaca lahaa eediye muruq kuma kaxaysana buu muruq kumuu kaxaysana rag buu magansanaya ayagu haye haddii aanan mahiigii ka biqin murabadkaa gaalka ama aan mashriqad la isu leyn buu li sahraay hahee maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto De- wuxuu ka baqayay ilaaladii ingiriiska iyo ingiriiska de waa lasoo qabanaya waa la dilaya waa waa- waa la deldelaya maogta ninkaas wuxuu yidhi gelin iguma qaateene dowladda iyo in la maxkamadeeyo oo anigana laydilaan ka baqaya ha muruq kuma kaxaysana rag buu magansanaya haddii aanan mahiigii ka biqin murabidkaa gaalka ama aan mashriqad la isu leyn maalin ma hayeene alla magane soo dowladuna meesha kama dhoofto buuri afartaa intaan miin ka dayey marin ma qaadsiiyey buuri mid kale waa maansadii muhata laabtay buuri mariid baa qardhaaf loo qoraa meelo la qabtaaye mirid baa la gooyay cuskaan idina maarayne ah de waa daxalka daxalka waa mirid hahee inantan nafteeda u makale way imoogtahaye mid kalaaba loo meheriyoy meel u gogoshaye buuri wuxuu yihi waa ii mooraadli ii buuri waxaan ugu moraaqoone mitaalkeeda waan heli lahaa madhi haddaan tage haye kawde waan gartay ninkan inantayga guursaday halku ka soo jeeda asalkiisii aan tago
mudanihii cismaan iyo bal aan maashar haysado waa ninkan xaggo ka yimid aan soo hubiyo buuri maogta cilmi boodhari wuxuu sidoo kale ku calaacalay haddii uu awood u leeyahay inuu ka bogsado jacaylka hodan inaanu casarkaba ku gaadheen sidoo kalena haddii ay u cuntamayaan hablaha kale inuu gayaankiisa ka xulan lahaa oo xataa haddii uu xilo doonayo kuwii xigtadiisa ahaaba ay buuxaan waxaana uu sidaasi ku caddeeyey gabaygan marka hore anigaa sahwiyey inaa adeeroowe oo duba xigtay leedihiiyo ubaxa geeduhiye abtiyaalladay bay ii ekayd inaan addeecaaye ammaantii ugaar cumar lahaa ereg maxaa geeyey qaar hooyaday u eeddatoo aadabaa jiraye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday ama darriyo ood weyne way umas badnaayeene aagaama haddii loogu shubo ma engegnaateene abaaraa ku doogoobi lahaa erayadaydiiye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiibsadaye wixii kaa adkaadaba waa aakhiroo kale eh waa la igu eemaaray cishqiga inaan ku ooyaaye allahayow afkaygiya sideen aadmiga u eeday mahdabtaba ma galo ruux hadduu aamingoys yahay axdigaad ka boodaa jannada ooda kaa xidhaye adigiyaa shahaadadu way isku alla seegteen ha u oofsan aaqiro waxaad urursataa yaale dhegaystayaal qaybtii labaad ee sheekadii cilmi boodhari toddobaadkan halkaa haynoo joogto toddobaadka dambe iyo barnaamijkeennan cawayska washington ayaynu halkaasi kaga sii anba qaadi doonaa qayb kale oo isla qisadaasi ku saabsan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka caweyska washington sidaan horeba idiinku soo sheegay waxaan idiin hayaa maanso jacbura oo aad u xiiso badan oo ka hadlaysa dood dhex maraysa dhallinyarada gabdha iyo wiilalba leh ee doonaya inay guursadaan lamaanayaal aad uga guweyn waa kan cawaale ismaaciil saleebaan cawaale deeqsi oo qaybo ka mida suugaantiisana aynu toddobaadkii hore ku soo maqalnay barnaamijka wiilashii dhallinyarada ahaa waxay raagsadaan ee dumar waaweyn ama single mother markaa sidii kale u dhigo oo meelaha qurbaa ka yimid marka waxaa la yidhahaa waa lacagiyo loo wada socdaa qoys wata qaarkood way ku dhoofaan qaarna guryaha xaggan looga dhisa adugu wiilashii imka xaggaasi ujahaysay hablihiina dee sidii awelba jirtay oo iyagu ay nagaga horreeyeen oday guursi in iyagna odayaashii oo dibatuna la helayo oo dee lacagtii hayo oo xaggaa ka yimi oo deetana dhallinyaradii ayagii kala maageen oo la kala aamin baxay waan gartay ayay muxuu hayay ayaa ayaa jirta marka wiil baa inanta u imanayay oo le hablihii yararaa waa laga baxay oo islaam baan helay oo waa lay dhoofinaya lacag baa iyada xataa yaradkii iyo gabaatigii bixinaysa oo dee saasaa laygu ogyahay bulay waa tan dee iyadna waxay leedahay hadda ayaa laga badiyaaba odaybaa ii yimi oo dhoofkii iyo waxa waxaad haysato wax ka badan ba isna ii diyaariyey marka xaggaasaynu isku marka waa arki laysu weeyaan jawaabaya ballanteennu waa Ah, xaggaasaynu waa- isku waa- arki ha waa waxaad ka goratadii weeyaan oo hagaag markaadna Eh.
islaantii soo dhoofisa adna odaygu ku soo dhoofiyo ballanteennu waa Haa.
qurbaha aad iyo aad waa gartay marka wiilkaa ka horeynaya Mhm.
wiilkaa ka horey wuxuu leeyay weligey weligeyba waan dooni jiray dumarka waaweyne buu yidhi islaan dibad ka timid baan heloo kaalay daawo ahe dollar iyo waxay dahab la timid waa daraandariye dhoof bay diyaar ila tahay doorka maanta ahe iyadaa gabaatiga dambe iyo yaradka soo dayne dalka inan yaroo joogta baan cidiba doonayne mar haddaan diyaarado kiciyo dunida raacayo waxaa iga dana dhowr ridiyo kuwa dawafaya buu halkaa ay joogaan buu yidhi dhowraydii ha deetana markuu intaa yidhi baa inantii baa qaadanaysa deetana waxay leedahay amba oday daaweyn baan helo maanta soo degay isba dollar wuu soo gurtiyo dunyadoo idile inaan wada dawaafnuu rabaa dacalka baariise ha isku daalin ee hablihii dalkaba waa la daabulay haydagin yarkow gaastaraad nagu dilaysaana bay data
kaajaa lagugu dhibanayo gaastiriba lagaa qaadaya waxaan jeclaan lahaa cawaalow inaynu ku soo gebagabayno qaybtan labaad ee waraysigeenna ama barnaamijkeenna caweyska washington qaybtii labaad ee waraysigaaga Een, hees waxaa qaada fanaanka maxamed siciid cabdi b k heesta een, waxaa la yidhaha dadku waa hantiya baro marka heestaasi la dhuuxana waxaad fahmaysaa bini'aadanku intuu tacab wax kala gelin lahaa hadduu bini'aadan ku tabco inay uga midho fiican tahay bal maansadaas Aad iyo ama aad.
heestaasi siday kuugu dhalatay iyo xilligaad b k u dhigtay Een, horta waxa weeye maasadaas maalin maalmaha ka mid a labadii kun iyo afar iyo tobankii anagoo ku sugan gobolka sanaag magaalada ceergaabo baa nin markaanu uh, safar shaqaanu ku maqnayn nin markaa een, ka tirsanba shaqaalaha v o a oo la yidhaha cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa kelmad buu markaa igu yidhi Een, hawl baan markaa ka sheekaysananay kelmaddu markaa igu yidhi waa waxay ahayd adduunyada korkeeda waxaa ku dhaqan oo ugu qiimo badan waa qof biniaadama inaad barato ee waxa ugu habboon ama hadiyadda ugu wanaagsan in laysa siiyana waa inaad cilmi barto qofkaasi marka odhaahdaas kadib ayaa waxay igu dhalatay inaan aniguna muxuu ahayey hab tixeed ama hab maanseed aan u dhigo habdhaqanka qofka toosan sida layskula dhaqmayo sida laisku cafinayo ee ee hubsiimada ee qofka hankala in la taageerayo ee ee ee muxuu ahayey ka dhibaataysan in la caawinayo deetana habdhaqankaa qofka toolmoone bini-aadanka oo muxuu ahay maadaama ay dadka hanti yihiin in in hantidiina la dhowro oo la ilaaliyo deetana saa darteed boorta maansadu igu dhalatay waan gartaa een, dabeetana waxaa dhacday anagoo jabuuti joognaa een, muxuu ahaa sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii tobnaad ayaan isugu nimi maxamed siciid cabdi bike oo markaasna safar jabuuti ku yimi deetana ereyadii baan dabeetana uu bike uu yidhi waxaan ka dhigi doonaa hees dabeetana jabuuti baan ku tunnay jabuuti baana heesta kusoo baxday ereyadeeda Een- maxaa ka mid a intaynaan heesta aynaan dhegeystayaasha maqashin ha ereyada ereyadu ereyada heesta horta eh, lama wada qaadin laakiin eh, muxuu haye eh, qayb ka mida unbaa la qaaday waan garta marka waxaa ka mid ahaa eriyadeedii een, wax lahuba ha beenayn xaq la helay ha duudsiin qof hanlana ha casiin hana noqon mid xaashida hadba libinta kii hela hambalyada kusoo raabi waa hadiyad noloshuna eedha kuga ammaanee inta aan hidaa iman beegsa hilinka tooska ah waana socod hayaane kolba heerkaad joogtay waxaad maanta haysana ha ka dhiganin guushii dir markii aad gaadhaba sii hilaada kii kale dadku waa hantiya baro kula dhaqan hab maamuus ka ilaali hadimiya wax dhexdiina kala hela dhifka hadiyad joogtoo dhab laysugu hibeeyana cilmiga u horeeye far qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyo weyn hibashada wax kaa maqan haybintiisa ha u lumin waxaad haysatooya haddayicin hankaaga iyo haybadda iyo sharafta iyo hantida iyo mugurtada rabbi kaaga dhigay hibow waxaad hiigsanaysa iyo waxa aad hel leedahay hayaanka iyo geediga adigoon hore u rarin kasii fiirso oo hubi sahan iyo kubeeg hadif dadka ruuxku yidhi hoo adna keen ha wada odhan waxaa looga helin dhigay ruux hadhuubka kuu culay siduu kuugu horay baa loogu sii hambeeyaa gobonimadu hagar bay hoygeeda taallaa waxaa lagu hantaa goor adigoo hamuun qaba say haraadku kuu dilay u hibaysan ruuxii adi heerka noloshii inta kaaga sii daran qof haddaad isjiidhaan ha iloobin heerkii halku sharaftu kaga jiray colaadiinu yaa hurin hagrashada wuxuu guday u hanay wanaagiyo wuxuu hore usoo galay halbeegaagu yuu noqon mid hilmaamo garashada xumaantana u hildaya shimbiraha hawada sare hee haabayee jira haddii roobku soo doo hoy bay u baxdaa gorgorkana hankiisa heegadaba dhaafsho dhoolkan hibitiqayaba hoos buu u eegaa howlaha adduunkiiyo hagartana dadweynuhu heedha wuu ka siman yahay ha yeeshee himilada iyo diigsiga tilmaantada sida loo hirgeliyaa lagu kala horeeyaa agardaamo kugu timid halbeegeedu waa samir dadka xumaha ku hora cafis ugu halceli abid qof la hiigsanayo garashadu hagisiiya noqon ruux la haybsado marka halkaas ayaan ayay ayay muxuu ahayay biyo dhaceedu ha maasha allah waan gartay cawaale een, intaas ayaanu kusoo gebagabeyn doonaa qeybtii labaad ee waraysigeenna aad baan kaagaga mahad celinayaa cawaale ismaaciil cawaale deeqsi sidaa sidoo kale sare cidla nuur adiga iyo bahda v o eba shaqada aad u haysaan dhaqanka iyo afka iyo sugaanta soomaaliyeed aada iyo aad ma wada mahadsan dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye baro
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan waxaannu idinkaga tegaynaa heestaasi dadku waa hantiya baro iyo codka maxamed siciid biikey inta aynu mar kala kulmaynana waa sahre ciidla nuuro idinleh sidaa iyo nabadgelyo aqbalyada kusoo rabi. wax la hubo habeene xaq la helay hadduu siin qof allena ha caasin hana noqon qof xaasida hadba libinta kii helaa cambalyada kusoo rabid cambalyada kusoo rabid waa hadiya noloshun indha kugu ammaane inta aan hedaa iman egso hilinka tooska wana socod hayaane walba heerka joogtiyo waxaad maanta haysana ha ka dhigan guushe hirmarkii aad gaadhaba sii hilaadii kii kale waa hadiya noloshun indhe kugu ammaane intaan hedaa iman egso hilinka tooska wana socod hayaane walba heerka joogtiyo waxaad maanta haysana ha ka dhigan guushe hirmarkii aad gaadhaba sii hilaadii kii kale ula dhaqana habmaamuus ka ilaali habimiyo wax dhexdiina kala hela ula dhaqan habmaamuus ka ilaali habimiyo wax dhexdiina kala hela dadku waa hantiye baro hantiye baro dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye baro dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye baro waxaad hiigsanaysiyo waxa aad leedahay hayanka iyo geediga adigoon horow rarin kasii fiirsa oo hubi sahan iyo ku beeg hadaf sahan iyo ku beeg hadaf waxaad hiigsanaysiyo waxa aad leedahay hayanka iyo geediga adigoon horow rarin kasii fiirsa oo hubi sahan iyo ku beeg hadaf sahan iyo ku beeg hadaf cilmiga u horeeye far qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyo wow dhibashada wax ka maqan haybintiisa hawlumi waxaad haysato yaal haddayicin hankaagiyo haybadiiyo sharaftiyo hantidiyo maguurtada rabbi kaaga dhigay hibo cilmiga u horeeye far qofkaad haleeshaba kolay tahay ha iyo wow dhibashada wax ka maqan haybintiisa hawlumi waxaad haysato yaal haddayicin hankaagiyo haybadiiyo sharaftiyo hantidiyo maguurtada rabbi kaaga dhigay hibo ruuxa dhulka ku culay siduu kugu hurayba loogu sii hambeeya ruuxa dhulka ku culay siduu kugu hurayba loogu sii hambeeya dadku waa hantiye baro hantiye baro dadku waa hantiye baro baro baro dadku waa hantiye